wax ka yar afar iyo labaatan saacadood ayaa lagu dilay mudane kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaanka la dilay oo lagu magacaabi jiray cabdicasiis isaaq mursal ayaa kooxo hubaysan ay ku dhex dileen hoygiisa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya jaylaani nuur iikar ayaa sheegay in falkan ay geysteen kooxda al-shabaab waxaana intaasi ku daray in baarlamaanka ay ka shirayaan maanta waxa laga yeelayo amniga xildhibaanada baarlamaanka sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay jaylaani nuur iikar waxayna ugu horreyntii weydiisay aqoontiisa xildhibaanka la dilay ina lilahi wa ina ilahi raajicuun maanta waxaa gurigiisa soo jooga lagu dilay xildhibaan cabdicasiis muuse dhisaaq oo ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliyeed marka u horeysa waxaan taas u dirayaa eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo qoyskiisa iyo guud ahaan baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed waxaana lalahay ilaahi samar iyo mahadnagsi asna jannada firdos ilaah ka wadaad xildhibaanka maalindig wuxuu ahaa xildhibaanada ugu firfircoon golaha oo shalayna duugtana la jooga asoo mataqaanaa qayb weyn ka qaatay xildhibaankii shalay xaqdarro lagu dilay in mataqaanaa oo dadkii aad ugu soo gurmaday ahaayeen mataqaanaa in ay xildhibaanada ku dhiirigelinaya in mataqaanaa ay hooshooday wataan nin wuxuu aada u firfircoon shaqadiis ka adag guddina xoo guddiga mataqaana khayraadka oo ah maxaa la yidhahdaa xogayaha wuxuuna ahaa dadkii dadka aan xildhibaanada oon hadalka badneyno oo akhlaaq fiican loo oo oo shaqeynta baarlamaanka shaqeyn jiray nabadeynta intaas ayaan ka ogahay ahay nin asaas ayuu ahaa xildhibaanka maanta waa tahay shalay isna waxaa qarax lala beegsaday xildhibaan isaaq oo isla magaalada muqdisho gudaheeda qarax baabuurkiisa loo geliya ku dhintay isna haddaa taariikhdiisa in yar noogu noqoto maxaad ka taqaanaa xildhibaanka shan la dilay isaa maxamed cali saarino wuxuu ahay xildhibaan ku jiray guddiga maaliyadda oo ahaa nin aqoon sarexar mataqaana dhaqaalayahan ahaa wuxuuna xildhibaanada mataqaana sidoo kale taas oo kale oo ah xildhibaanada aada iyo aada ugu heelan in mataqaana waddankan la badbaadiyo oo weligiis oo xaadiri jira ama ahayn xildhibaanada mataqaanaa badanaaba howlaha loo didmada aada ugu shaqeeya ayuu ahaa isagana oo nin wanaagsan ah ilaahkana ilaaha naga sabarsiiyo waata afar iyo labaatan saac wax ka yar ayaa laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidaad sheegtay kuwooda ugu firfircoon ayaa magaalada muqdisho lagu dilay marka cidda iyo sababta maxaad nooga sheegi kartaa wallahi runtii waxa weeye horta meeshan waxa weye waa la socotaan xildhibaanada waxay u dhaarteen oo kitaabi u mareen in ummadooda u shaqeeyan ummaday masalaan maadaama ay nabadiidka ay go-aansadeen in mataqaana cid kasta ay oo ay taageergareeyaan ha ahaato hooyooyin ha ahaato ururada bulshada ha aada madaxda sare cid kasta ayay mataqaana go-aansa inay beegstaan oo ay go-aansa inay waxaan ayaga ahayn inay muslim ahayn soomaalina wadani ah maadaama gobollo badan iyo degmooyin badan laga soo xoreeyay waxaad moodaa inay la fixaari yihiin ay mataqaanaa waxyaabahan ku dhufo ka xaraqn ka sameynaya mataqaanaa magaalada xamar iyo meelo kale taasna waxaan aan filayaa in mataqaanaa ay tahay dhiirigelin xildhibaanada shacabka soomaaliyeed inay mataqaanaa go-aankooda ahaa in nabadiidka oo cadow soomaali ah in mataqana laiska dhixiyo marka ma dhihi karna mataqaana magaalada amnigeeda waa sii xumaada laakiin waxa weeye maadaama laga gacan tareeyey oo degmooyin gobol badan laga xoreeyey oo maanta ay meel naflixaariya meel ay ku xarreeya waysan yihiin inay beegsanayaan dad mataqaana oo iska caadiga ah ama mas-uul ahaada ama aqoonxabaada marka umaba aragna mataqaana wax weyn hawsha naloo-id mudana waa sii wadanaynaa adduunku way ka dhacaan xeeraan noocaas ah laakiin baarlamaankan go-aankiisa waxa weeye in ummadan uu badbaadiyo oo mandatekiisa tutasiisiina gaarsiiyo doorasho xun ah intaas noo weyn haddii xalqfa naga soo raxataa waata guddoomiye ku-xigeen xildhibaanadu waa hay-adda sharci dejinta ee kooxda al-shabaab waxay ku doodeysaa in ay iyagu mas-uul ka ahaayeen oo ay ansixiyeen ciidamada shisheeye ee jooga waddanka marka xildhibaano tiradoodu intaasi ay la eg tahay ammaankooda uusa sugnayn hay-adda ugu weynee dowladda ah soo caqabadeeda ma laha haddii midba maalin la ugaarsado runtii xildhibaanada waa sharci dejinta waa sax weye waxay haddii ansixin haddii kale wax dad walaan noo soo gurmaday oo raba inay soomaaliya sama ka bixiyaan waa dadkaan ansixinay maaha xadowna nagu soo duulay maadaama dhibka maanta adduunka jirna waa la ogyahay mataqaana qoladan nabadiidka waxay yidhahdeen alqaacida baan nahay meel kastaan ka dagaalamaynaa soomaali uma naxaan walaal uma naxaan cid uma naxaan male amniga xildhibaanada runtii aad ba dowladda isaga xil saartay oo xildhibaan kasta wuxuu aaminsan yahay in mataqaana waktigiisa oo dhimanayo laakiin ou noqdo in marna oona hawshiisa u gabin oo amnigiisana mataqana ilahi wad arinaysa ilaaliyo xukuumaddana mataqana wixii mataqaana tabarucaada oo xagga amnigiisa in mataqaana ay ku kaalmayso waayahay waa gartay bal marka maxaa tallaabo ahood qaadaysaan si looga hortago inaysan mar dambe dhicin ama aysan si fudud aanan loo beegsan xildhibaanada sidii shalay iyo maantaba dhacday runtii waa waan kuu sheegay waxaan ku yidhi markii ay laga gacan sareeyey oo degmooyinka bada laga socayeen magaalada xamar ay soo galeen taasina wax kama bedeleyso magaaladan xamar waxa weeye magaala weyn waaye runtii oo intaasoo malaayiin qofku nool haddana mataqaanaa ma dhehayna maxaa la yidhahdaa dhibka ma jiro dhib waa jiraa laakiin dhibkii hor u jiray ma ahan oo mataqaanaa maadaama ay ku talagaleen in mataqaana ay dhabarjibiyaan mataqaana madaxda sare ama xildhibaanada ama cid kasta oo soomaaliya in dhabarjibiyaan taasi waxay noqon doontaa in laga hortago shacabka ayaa u jeeda waxay qaba samaynayaan shacabka iyo dawladda oo isku duuban iyo xildhibaanadooda ayaa ka hortegi doona de waxa weeye qof qof dhahay mataqana nin weelkasaan dilaya oo sababla-aan ku dilayo waa in mataqaanaa aakhira beel inuu leeyahay waa loo jeeda adduunye beelna oo ku jiro dee ugu dambeynta ayagaa mataqaanaa mataqana la xiribtiri doona ama mataqaana ogaan doona inay mataqana qalad ku socdaan anagana hawshana waa sii wadanayna insha allahu tacala ma idiin qorshaysan tahay tallaabo aad ciidamo ku siinaysaan xildhibaanada sida xubnaha kale ee dowladda ugu sarreyso kale si loo ilaaliyo iyagana ammaankooda maanta maanta hadda ayadoo duugtaasi mataqaana la jiro ayaa xildhibaanada waxay u ballansanaayeen inay ka hadlaan ajendooda wuxuu ahay miisaaniyadda in maanta la keeno oo laga doodo la qaybiyo dirinta la ansixiyo maadaama arrinta ay soo dhalatay hadda waxaa jira shir deg deg ah oo guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ay keeneen oo looga dooday baarlamaanka hadda waa la fadhiyaa oo looga dooday mataqaanaa habkii loo samaka bixin lahay amnigooda loo dhera xildhibaanada
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya jelaani nuur iikar oo khadka telefoonika ugu warramayey sahra cabdi axmed halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a